ridwan marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan asxaabta saaxiibada ah kula shaqeeya iyo dhamaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa caawa sideedii habeenimo markay anagano ahayd dhacday dowlad iyo holland oo dowlad wadaag ahayd waxaana dowladani dowlad wadaag ku ahay afar xisbi oo conservative ah marka waxa sababta ay u dhacdana waxaa waaye arrimaha qaxootiga darteed
marka maxaa la isku hayaa maxaa la isku khilaafsan yahay ma qaxootiga dalkaasi kusoo qulqulaya iyo sida loo yareyn karaa ha waxa la isku haya waxay tahay qaxootiga waddankan sanadka hore waxaa soo gashay ilaa iyo afar boqol oo kun ku dhowaad ah marka bilooyinkii lasoo dhaafay xisbiyada ugu waaweyn oo hadda labada laba ka mid ah conservativeka waddanka hadda awoodda haya ka mid ah ayaa caburin waxaa lagu hayay qaxootiga kani meelaan geyna ma hayno dhibaatooyinkana waxay ka jiraan meelihii qaxootiga lagu qaabilayay waxaa kaloo qeelinaya wasaaraddii u xil saarneed interviewga iyo sharciyada dhiibitaankeeda marka arbacadii lasoo dhaafay ayaa prime ministerta deadline wuxuu u qabtay afartii xisbi oo dowladda dowlad wadaagga ku ah jimcaha galabtii waa inaa go-aan gaarnaa sidaana waddanka kuma maamuli karno marka galabta shantii ayay wada fadhiisteen waxa laysku mara waayena waxay tahay conservativeka caadiga ah iyo midda kristanka ayaa waxaa iskaga soo horjeesteen in ay joojiyaan qofka qaxootiga markii sharci la siiyey waddankani saddex bil gudihiisa waxaa loo ogol yahay carruurtiisa xaaskiisa waalidkiisa inuu keensado
waa gartay marka marka waktigaa la rabaa in aan wax laga bedelo iyo xilligaa la keeni karo qofka markuu dalkaas yimaado inuu usoo dacwoon karo ehelkiisa ama qoyskiisa
ha absolutely inay joojiyaanay rabaan xisbiga oo prime ministerka
waa gartay marka qaxootiga inta badan dalkaasi soo gaara ama haddaba ku sugan xaggey ka soo jeedaan inta badan qaxootiga hadda number one waxaa ah syria yementa afghanistan soomaalida waxay ku jirtaa waqti xaadirkan numberka afraad waayahay marka hadda dowladdii waa ay dhacday maxaa la filayaa ma baarlamanka go-aan ka gaari doona in dowlad kaloo wadaaga lasoo dhiso ma doorasho guuda loo dareeri doonaa dalka
sida sharciga waddankan dhigayo waxay tahay caawa dowladda marka ay dhacdo prime ministerka berita boqorka ayuu wuxuu ka dalbanayaa rukso oo dowladda tani afarta xisbiba way isdaba kacayaan way baxayaan waxaa doorashada soo socota ay hadda la qiyaasayaa sida oo ajendaha ku qoran octoobar amba november in ay loo dareero codbixin cusub intii intaas ka horeyso dowladda tani ayaa kumeel gaar ah faylalka muhiimka ahna markay ayaga ay ku heshiiyaan waxaa la kontarooli doono golaha shacabka oo baarlamaanka
waa gartay marka rajo intee la-eg ayuu qabaa macruut inuu mar kale soo laabto sidaad la socoto waa ra-iisul wasaaraha ugu waktiga dheer dalalka midooda yurub marka laga reebo ra-iisul wasaaraha dalka hungary waa midda caawa dhaliisha ugu badan oo ay asiga ku socoto waayo waddanka kani wuxuu hogaaminayaa saddex iyo toban sano iyo wax la jiro waa markii afaraad uu dowlad uu hogaaminayo waddankani waxa maanta asiga lagu eedayo waxay tahay nin aqoon u lahaa tahay midda ugu daran oo hadda xisbiyada mucaaradka ah iyo aqoon-yahanada waddankani ay marka ruuta ay ku eedayaan waxay tahay saddex iyo toban sano oo lasoo dhaafay mar walbaba departmentiga qaxootiga waxaa hayay xisbigiisa mar walbana xal ayay u waayeen marka dhaliisha maanta ku socotaa waxay tahay labiiyo toban sanaba raaliya ka ahayd sidee wax ku socotay maxaa hadda keenay arbacadii inaad deadline u qabato waddanka hogaamintiisa waa garta xuseen bilihii lasoo dhaafayba dooda ku saabsan waxa laga yeelayo qaxootiga waa ay taagneed waxaa kaloo iyana jirta dood aad dalkaasi saameyn ugu leh oo ku saabsan arrimaha cimilada iyo wax soo saarka beeraha oo la leeyahay saameyn fara badan ayaa cimilada sii xumaanaysa ee dalkaasi ay ay ay ku keentay marka doodaas marka hadda meesha way ka baxday soomaa haddii dowladdiiba ay dhacday maya doodaasi waa midda oo haddii ay tani caawa ay ku heshiin lahaayeen waa next faceka labaad ay madaxa ay iskula geli lahaayeen ay ka mid tahay waayo sida aad la socotid waddankan holland waa waddanka labaad ee adduunyada wax soo saarka cunnada muhiimka ah marka beeraleyda go-aamadii ay dowladda qaadatay iyo beeraleyda iyo inti cimilada lug ku leh way iskaga soo horjeedeen marka feelkaasina miiskuu saaran yahay dowladdii way dareertay marka kolleytaba saacadaha soo socday kala caddaan doonaan in sida badankeed sida la yaqaano feelalka sidan u cusub waxaa lala sugi doonaa kolleytaba dowladda cusub